wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada galmudug mudane maxamed maxamuud cilmi iyo qaar ka mid ah howlwadeenada wasaaradda oo ay wehliyaan maamulka degmada cadaado ayaa dhagax dhigay dugsiga gabdhaha ee degmada cadaado dugsigan oo loo dhisay qaab casri ah islamarkaana hirgelintiisa ay iska kaashanayaan wasaaradda waxbarashada heer federaal heer dowlad goboleed iyo sanduuqa horumarinta waxbarashada j b e ayaa dhulka laga hirgelinayo waxaa bixiyey bulshada degmada cadaado taas oo muujinaysa doorka muuqda ee ay bulshada rayidka ah ka qaadanayso horumarinta adeegyada asaasiga ah sida waxbarashada ugu horeyn waxaa goobta dhagax dhigga ka hadlay mubaarak cilmi diini oo ka tirsan hay-adda g b e maxaan iskuulkan wuxuu ka mid yahay iskuulaadka mashruuca g b e-ga uu dhisaayo oo qaybta gabdhaha mashruucan markaa waxaa looga faa'iidaysan doonaa sida ugu quruxda badan labada kun labaatan iyo shan iskuulaadka wuxuu noqon doonaa wasaaradda ay hirgelisay oo kuwa gabdhaha qaaska u ah haduu ilaa yidhaahdo dhankiisa gudoomiye ku-xigeenka degmada cadaado oo ku hadlaya afka maamulka degmada cadaado ayaa ka hadlay muhiimadda dugsigan uu leeyahay gabdhaha degmada mudan basiir soo dhowow muhiimad gaara ayay noo leeyihiin gabdhuhu waxbarashadooda in sare loo qaado sidoo kale waxaan idinka sugaynaa iskuulkii dadka baahiyaha gaarka oo hadda ka hor wasaaraddan aan ka wada hadalnay inaad ku soo kordhisaan asagana mashruuca inaad ku soo kordhisaan waa idinka sugaynaa dowladda iyo saaxiibadeedaba korqaadka waxbarashada waa uga mahad celinaynaa iskuulkan waxaan rabnaa dadka deegaanku inay ka faa'iidaystaan guddoomiyaha ku-xigeenka ururka haweenka iyo gabdhahaba waxaan rabnaa in la soo camiro waxaa la diiwaan gelin doonaa gabdhihii iskuulka dhismihiisuna deg deg u dhammaan doonaa ugu dambeyn maxamed maxamuud cilmi wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada galmudug ayaa isna ka hadlay muhiimadda dugsiga uu leeyahay iskoolkan iskool moodaranayna oo si casriya u dhisan oo lacag fara badan ay ku bixiso waaye waxaan rajaynaya inaad iskoolkaas adinka hadduu ilayd mahay aad ka shaqaysaan oo ragga iyo dumarka waxa ay maamulaan waa kala qurux badan yihiine waxa gabdhuhu maamulaana sida badan qurux badan oo hadduu ilayd mahay dadkana wax tara raasumaalna reeba marka waxaan idinka rajaynaya oo idinku dhiiragelinaa inaad iskoolkiinna raasumaal ka reebtaan oo taariikhda la idin xuso waxaana rajaynaynaa inaan intaan ka ballaarinno dadaalka waxbarashada la wadana mar walba mid joogsanay maahaneed sanad kasta waxaan rajaynaynaa inaan sii kordhino hadduu ilahaydba